taageerada aada aragtay waxaa keenaya laba arrimoodaa keentay sida aan isleeyahay aniga mid waxa weye way dhibtoodeen dadku markay dhibtoodaanna yacni way rabaan maaragtay wixii isbeddelahoo yimaada ayagoon maaragtay waxa ku hareeraysan eegin ayaa laga yaabaa inay u xamaasoodaan xamaasadaas marka waa meel oo dhib ah keenay midda labaadna xoogaa ayaantii maaragtay lixdii bilood ma toddoba waxay ahayd mooyaane aada meesha joogtayna waxuunbay kaa maaragtay rajeeyeen markaa iyo sidii kaloo lagula mucaamiloodo qaabdarrada ahayd ayadana waxa weeyaan yacni waxay kuu noqotay adigana nuqday kuu noqotay marka waxaan rabay inaan ku inaan ku dhaho yaysan kugu dhicin sidii cabdiqaasim ku dhacday sidaanoo kaley ahayd iyadoo la dhibtooday oo woorlooryaal iyo balaayo iyo mooryaan caradii ay maaratay maaratay ay dhibeen ummaddii ayaa ayaa ayuu yimid oo lasoo doortay inta shir loo qabtay sida runta ah dadkii si aan caadi ahayn sidaan oo kale loo soo dhaweeyey si aan caadi ahayna loo soo dhaweeyey laakiin maxaa ku dhacay marka waxaa ku dhacay sidaan aniga isleeyahay waa sidana maarata hadda aan kaaga digi doone waxaa dhacday dadka kugu hareeraysan ama kugu hareeraysmi doonaahi waa dadka wax kaa raba laakiin dadka wax kula qaban lahaa waxay waaxishoonayaanoo gadaalay joogaan haddaadan adiga gacantogaalaysan oo aada adigu raadsan oo aada soo qabsanna dexcunana kaasoo doonan maayaan inay hadda ayagu isi soo taagaan oo yidhaahdaan anaa fiicanna waa ka xishoonaya midda labaad waxa weeyaan qaabka oo shabaabka walaalow qabka shabaabka waa kugu khilaafsanahay waana kugu khilaafsanaa qaabka looga hadlo shabaabkana waxa weeyaan waa qaab aan isleeyahay waa warka uun cadowgu u meeriyo oo cadowgooda u meeriyo waaye ee war bahalkii maxay ahayd war islaamna maaha war soomaaliyeedna maaha war siyaasiya maaha war caqliyana maaha dowlad dooni maayaan maar sax maaha warkaas nimankaa dowladay doonayaan laakiin dowladday doonayeen dowlad islaam waa waan ku waan waafaqsanahay in maaragtay wax ay halleeyeen kale laakiin warka aad dowlad ma doonayaan dowlad diid waayo warkaa ma jiro dowladay doonayaan nimanka laakiin dowlad islaamay doonaya waa laga yaabaa maaratay tasarufku inuu ka xumaado oo aniga lafteydu aan waafaqsanahay in maaragtay wax badan ay ka hallaysan yihiin ayna halleeyaan waa waafaqsanahay inkastoon ogahay oo caalamka maarata taariikhda waa wada garanaynaaye waxa weeyaan dad hub qaada waxhallayntooda aa badan hadafku xataa hadda u wanaagsan yahay waxhallayntooda waa badan kama duwna dadkaas kama duwna waa macruuf waay